maya wax waktiya oo maaragtay go-aan oo la qabtay ma lahan waxaase noo qorshaysan aniga iyo xogayaha guud urka saxufiinta qaranka maxamed ibrahim inaan maanta oo khamiis aan xalaaliha guud aan u tagno oo maaragtay aan weydiino bal mar meesha wax marayaan iyo sida ay wax u damacsan yihiin haddii kiiskii lalaabayo iyo maaragtay haddii ay maxkamad tahay waktiga ay noqon karto waxaad xidhnayd muddo sideed maalmood ah wax laguu sheegay lagu hayo ma jiraan waxaa la ii sheegay mar aan laba beri ku xiranahay xarunta c i b da in aan u gafay haweeneyda maaragtay madaxweynaha wa waana erey markii koowaad ee la qabanayayba meesha ugu yiri xeraalihi eedeynayay anoo arkayana u markhaatiya u sameeyey rag aan ciidana meesha taagtaagnaa waxba uma arkayna hase ahaatee markii c i b da aan joognay oo aan laba beri xiranahay ayaa warku soo gaaray in idaacadaha localka uu ka baxayo oo la leeyahay madaxweynaha ayuu maaragtay haweeneydiisi u gafay marka qarankii ayuu jaalifeeyey oo la leeyahay xeraalintii waxaa hadashay booliska taas ayaa keentay inaan maaragtay ana isku dayo inaan qaaday noqotadan idaacadaha localka la hadloon arrintii aan challenge ku sameeyo oo wixii runtaa jira sheego kadibna keentay in urur saxafiyiinta ay damiin igu soo daayaan maxaa ka jira inaad u gaftay marka marwada madaxweynaha
run-aantii marwada madaxweynaha waxa weeye waa marwadii koowaad ee dalka waana waana dareemi kartaa mar hadday hooyadii wadanka tahay qof hooyadii u gefaya waa caasi waalideyn go-aankiisana rabadaa gooyey waa askacad yahay mid midda kalena waxa weye qof aqli leh oo miyirkiisu taam yahay oo wax garanaya oo aqoon leh ma umalaynayo inuu qadaf sidaas oo kale u ku degdegayo ama uu sameynayo waana wax iska cad mar haddii meesha wixii ka dhacayan aan u joognay hawsheeda ay ahayd saaxiibkay oo la xukumay oo maaragtay wariyaasho dhan ay shucuurtooda aada maaragtay ay u kacsanayd haddana waxaan kamid ahay wariyaasha sida gaarka arrintaas ugu ololeynayay oo maaragtay in cabdicasiis laga gardaran yahay xorriyadiisiina uu helo oo maaragtay garsoorka cadaalad noqdo waxaad moodaa marka in adigu ay ahayd bartilmaameedsi haddii aniga la taargetgareeyo in yacni xoogaa culeyska wariyaashu ay wadeen muddooyinkaas oo dhan xoogaa hanjab uu imaanayo oo u yaraanayo waa gartay marka n maxaan ku idhahdaa inaad marawada madaxweynaha u gaftay ma booliiskaa iska abuurtay mise hadal adiga si aad u tidhi oo si kale loo qaatay ayuu ahaa bal sheekadu see ku timid wax yar iga maqashay
hadalkii aniga maaragtay idaacadaha localka siinayay oo meesha markaan joognay aan ku hadlayo waxa uu ahaa wariyuhu xaq buu uleeyahay in uu maaragtay wareysto dadka xaq buu uleeyahay in haweeney uu gurigeeda ku wareysto hadday iyadaba raalli u tahay inay wareysigaas siido xitaa hadday noqoto haweeney madaxweyne xaq waajib bay ku tahay inuu wareysto marba hadday iyada raalli u tahay waa gata marka intaa markaad tiri qof booliiska ka tirsan miyaa kuu jawaabay haddii kuu jawaabay muxuu ku yidhi run-aantii xeraaliyahaas markaa meesha joogo oo aan hadallada isdhaafsanaynay ayaa amar ku siiyey ciidankii goobta joogay inaan xeranahay oo aan gudaha maxkamadda usii galo ciidankii ayaa igu soo yaacay kabacdina gudaha ayay iigeeyeen maxkamadda waxay kadib waxaa soo qaaday baabuur general brice oo saarnaa oo maaragtay c i d da usocda hore io sii qaaday oo c i d da igeeyey marka adigu hadalka waxaad ka waday in qof hadduu di raalli ka yahay uu doonaya in la wareysto in saxaafaddu ay u madax bannaan tahay inay qofkay doonayso ay wareysato qofkaasi qofkuu doona ha ahaade
saas weeyaan maxay ahto marba haddii qofka la wareysanayo oo uu ogol yahay inuu wariyaha wareysiga siiyo wariyaha waa waajib inuu wareysigaasi qaado haddii markaa uu muhim u yahay hawshiisa waa tusaale hadiiba qofku ay qof dumara oo dhibana ay tahay inuu wareysto oo codkeeda bulshada usoo gudbiyo waa muhim middan hadda arrintan kufsiga xataa markii laga yimaado haweeney odageeda isbitaal ku jiro rabta inay xaaladiisii caafimaad ka warbixido iyada ruuxeeda aad bay u dhib badnaanaysaa hadii la yihahda yaanba haweeney la wareysanay ninkeedii ama ha noolaado ama yu noolaan aad u dhib banaanaysaa waayo adaba isbitaal haweeneydii odageeda uu ku jiro way adag tahay si cod looga qaado haddii hal is aburiyo iyo maaragtay ay timaado in dhankaas saas loo fiirsho waxaa adkaanaysa haweeney wasiirad ah ama agaasimo ah iyada ruuxeeda in la wareysto marka waxaad moodaa in yacni qodobkaas uu aad wax badan u haleynayo hadday dawladda tahay iyo hadday maarata wariyaasha tahay oo u baahan yahay in aada looga fiirsado miyay kuu sheegeen inay dembi ama dacwad kugu soo oogayaan
runaantii wax waa ii muuqdaan oo waxaa ii muuqdaa saaxiibkay cabdicasiis oo isna nin wariyaha ah markii aan kiiskiisa fiirno sida dembiga loogu oogaayo waxaan arkaynay maxkamaddu markay socotay sida ay wax ahaayeen iyo siday wax udhacayeen iyo maxay ahayto habka u abaabulnaa kiiskiisa marka shaki igama jiro in uu kiis kiis abaabulan oo u noqon karo ama kiis ii abaabulo oo kiis abaabulan laigu qaadi doono laakiin waxay ku xiran tahay hadba wixii soo baxa sidaan u dareemo iyo sidaan uga jawaabo